kulanti wanaagsanna maalintiin dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka ardaay oo ah taxano toddobaadla ah oo uu idiin soo gudbiyo raadiyo daljid
ruuhane waxaa jira deef kula wadaago dhalanteed runmoodo dhaqaaliyo wanaagaba laga dhabaabay baa jira
barnaamijka ardaash halkan taxanayaashiisa dulucda howan waxaannu diiradda ku saaraynaa si guud dowlad wanaag dimuqraadiyadda dastuur horumarinta dumarka iyo doorkooda xuquuq iyo siyaasadba toddobaadkana waxaannu uga hadlaynaa dumarka iyo doorka ay ka ciyaareen gurmadka lagu taakulaynayo dadka abaarta la tabaalaysan ee deegaano kala duwanoo puntland
maamul wanaag marka laga hadlayo waxaa laga hadlayaa dadku inay u wada siman yihiin shaqada dhaqaalaha maamulka codka مثل عربي أو خيرها الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعب طيب الأعراق يعني هو يروى مدرسة هذه الديارسيب وضحبتيب ومدرسة صوصة هايسة اسكول كوصة أرضيلة inta been been la sheego baa waxaa la leeyahay waxaad leedihiin boqolkiiba soddon boqolkiiba soddon aduu iska daaya boqolkiiba laba laba siinahay qabiil wax ku-qaybsigu wuxuuna tusay in beesha haweenku aysan ahayn dad u tirsan qabiilkooda gabadha hadday weynaato oo ilaahay calafkeeda uu reeran kala siiyo reerka ay guursadayna inaysan waxba ku lahayn qooldayn ah reerka ay ka dhalatayna aysan waxba ku lahayn
tan iyo xorriyaddii soomaaliyeed waxa ay hayeen raggu shaqooyin fara badan qaar musuq maasuqa qaar nin jeclaysi sameeya iyo qaar qabyaalad weli lama arag boos ay haysa gabar soomaaliyeed kaasoo la leeyahay jibadeediibay keenta ninkeediibay keenta ama waxbay cunto gabadhaan hanti dadweynay cunto weli ma maqlaan taas marka qiimaynta dumarku ay leeyihiin iyo shaqada ay soo qabteen oo laga wada hadlahayo qof kastana uu dareensan yahay waxaa marka mudan inaan la xaqirin xilliga wax la qaysanayo laakiin masalaadka jira waxaa weeye meesha wax lagu qiimaynaya dumarku ma fadhiya odayaasha wax ma ku leeyihiin kartidooda wax ma ku leeyihiin meesha dhibtu ka jirtaa waxaa weeye waa qaabka xulidda iyo cid wax xulaysa waa qaabka cadaaladda iyo nidaamka ka jira waa dastuurka lagu shaqaynayo iyo suu u shaqaynayo waa qofka wax wada iyo suu wax u wado waxaan ogaada leeyahay qoraaxdida nahayniyo dadaalka
waagaag soomaaliya oo dhan waxaa ka dhacay abaaro baahsan oo saameeyey dad lagu qiyaasay dhowr milyan oo ruux taas oo si siman u wada gaartay deegaanada soomaalidu ay degto oo dhan puntland waxay ka mid tahay meelaha sida xooggan loogu abaarsaday biyo la-aantuna ay ka dhacday waxaana intaasi usii dheeraa hayaano meelo kala duwan ka yimid oo miciin soo biday deegaanada puntland kadib markii roobabkii ugu dambeeyey ee xilliga dayrta ay ka horeen meelo ka mid a gobollada bari iyo kakaare puntland isku soo hayaankaasi reer guuraaga waxay sii cuslaysay xaaladihii hore ee deegaanada ka jiray meelaha qaar xanuuno dad badan soo ritay ayaa ka dilaacay waxaana jira dad aan yarayn oo meelo kala duwan oo puntland ugu dhintay xanuunadaasi xanuunadaasi oo la tilmaamayo inay soo dugaashadeen tabardarrida iyo nafqala-aanta baahsan ee ka dhalatay abaaraha dhacay dadka ugu daranee xaaladaha liidasho ay soo wajaheen waa haween iyo carruur oo ah nugulka bulshada waana kuwa ugu jilicsan marka dhibaatooyinkan oo kale ay yimaadaan waxaana taasi ay keentay haween iyo carruur badan inay noqdaan kuwa ugu badan ee xanuunada iyo nafaqadarrada u geeriyooday sidoo kalena ay noqdaan kuwa ugu badan ee goobaha caafimaadka u jiifa haddaba baaxadda saameyneed ee abaartu ay ku yeelatay haweenka iyo carruurta intee la eg tahay muxuuse yahay doorka haweenku ay ka geysteen taakulaynta dadka tabaalaysan una badan haweenka iyo carruurta maryan guduudo waa guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka bari waxayna ka mid ahayd haween tegay meelo badan oo xaaladaha abaarta ay saameeyeen sidan ayayna noogu sheegtay xogta ay hayso iyo xaaladaha ay la kulantay taasi maanta isweydiin male abaarta iyo maxaa maxaa ka haysa iyo maxaa ka aragta uma baaran war dhafoor buu ku yaal waxa jirana waa ogtihiin maanta isweydiin male waxa dhacaya ilaa ina ka badbaadshay ina ka dulqaaday baa socota wuxuuna caruur iyo haween bay ku dhaceen
nimanku weli xoog bay leeyihiin oo waa ordahayaan caruurta iyo haweenka waa halakaysan oo meel walba yaal marka maantay ilaahay waxaan ka baryaynaa waxa masiiba weeye abaarta iyo masiibada inuu inaka dulqaado insha allahu raxmad degdega ilaahay ina siiyo meelba roob doon iyo khayr baa laga akriyey marka khayr baan filanaynaa laakiin abaartu waa masiibo meel bana ka dhacday dalka saamaysay waa wada ognahay marka hadal ma leh
faaduma cumar xuseen iyana waa guddoomiyaha haweenka gobolka karkaar labadaas gobolla waxay ahaayeen labadii gobol ee dadka badani ay isugu soo hayaameen misna xaaladaha liidasho ee ugu badan ay ka dhasheen faadumo laftigeedu waxay tagtay meelaha la isugu soo hayaamay waxaana kaloo ay la socotaa baaxadda culayska jira ها ما شاء الله إذاعة بلجر يمرر وأنا حسنتين حتى الغبلة عن كهدا وحوي سامنت فيها تعرف إن هواك مثل روح عينيه نقدر نقول روح عينيه وحتى عوارته يدا تكو قنبل كسامنت ما بتقول يا تعرف أن فقط هذا هواك فقط هذا وأنت قنبل واي وحمر أن هواك أمورات توردران عبوا يدا عبوا توردران وحنا كأنه سوى عبارة نقول فيه gobolka karkaar si gaara marka loo fiiriyo siiba magaalada caasimadda u ah gobolkaasi ee qardho waxay ka mid ahayd magaalooyinkii ugu dhowaa meelaha la isugu soo hayaamay waxaana haweenka qardho laftigoodu si dhow ay ula socdeen xaalka saameyneed ee abaarta iyo biyola-aantu ay ku yeesheen carruurta iyo haweenka siiba marka laga hadlayo meelaha la isugu soo hayaamay cambarow maxamed ismaaciil waa guddoomiyaha ururka haweenka ee degmada qardho iyana xogteeda iyo xaaladaha la socosho ee abaarta iyo saameynta ka dhalatay sidan ayay inoogu sheegtay بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamayaa raadiyo daljir oo aan ahayn maanta kaliya aan wada shaqeynay muddo badan wada shaqeyn jiray shaqadayada hore ahayd maantana aad baan kuugu mahad celinayaa maadaama aad iigu timi waraysi anigoo gurigaygii jooga waxa weeye walaal abaartan cidna kama qarsoona qof walba wuu ogyahay abaarta dhacday iyo dhibaatada dhacday iyo wax kolley aynu shaqaysana weeye laakiin waxay saamaysay sida aad sheegtay caruurta iyo waa u gulgul yihiin waxa weye dhibaatada waxay ku dhacaysaa hooyada iyo ilmaheeda dadka xooggale waa soconayaan dhul bay gaarayaan laakiin iyagu meel lama gaari karaan marka waxaan ognahay inay inta badan qadar kusoo urureen iyo soonayaasha magaalooyinka ah dadka xooluhu ka dhammaadeen oo ay abaartu saamaysay marka saasaan ognahay marka laga tago saameynta guud ee abaarta iyo biyola-aantu ay ku yeelatay bulshada siiba haweenka iyo carruurta oo ah nugulka bulshada waxaa jira liidashooyin hoose sababayna meelaha qaar dhimasho siiba xanuuno ka dhashay nafaqa darrada waayahay maryan haweenka iyo carruurta waa qaybta ugu nugul amaba ugu jilicsan ee bulshada waxyaabaha dareenka leh ee naxdinta leh ee aada aragtay ama aada maqashay ee ku saabsan dhibka haysta haweenka iyo carruurta maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah hooyo iyo caruurta shaqah oo go-baakiya wada huwan markii dhaxalisa jirtay wiil shan jir ah oo la sheegay oo macluulu bartiyey reer dhan oo maxaan kuu sheegay dad iyo dunya oo waxba ka dareerin oo cudur ku dhacay la yidhaahdo kaduudiye iyo abaari isu gashay warru haysan oo daawo haysan oo waxay cunaan haysan oo waxay dhaansadaan haysan oo biyo iyo baadmina haysan hadda intaasaba wax laga naxaa oo mucjisaah weli ma maqashay maryan ama ma aragtay hooyo ama caruur u dhintay gaajo iyo haraad abaarta saameynta ku yeelatay deegaanada puntland aawadeed horta anigu been sheegi maayo indhahayga ma saarin oo indhahayga anigu ma aan saarin laakiin hadde waxa weeye dadkama waa war isku segaya meel walba dadkii baa maraya khaasatan dadka haddeer gobolada bari iyo karkaar baa culays ku saaraya khaasatan gobolka bari waxayna kusoo guura soomaaliya oo iska dhan oon cidi ka maqnayn iyo weliba kilalka shanaad oo anigu ugaqa meelka shacbi marka soomaalidii timi bal dadkii joogay haddeer dadkooday wax la qabaan kuwa ka laftigooda waa loo gurmaday waa loo kacay laakiin waa iska garanaysaa dadaan dhulkooda joogin indhasaar uma baahna anigu haddaanan aragno ummad ilaahay oo dhan baa soo aragtay anigu dadku aan ka hadlin baan bis bi sida waraysis iyo dadku aan kicin oo weli la dareemin marka hadda ka hor وفكر إلهي إن شاء الله إلهي وحن كرجينا يا ميسان كحسنات إنوكم قفت أقول ريبا أنا هاي وكهر الله إلا كعود دفك قرمضة مركا وحاسنا وحي أهيد وأن أقعنا يقول سيد ميل بأسينين dhibaatana loo soo sheegay bay ahayd marka insha allahu biidnillaahi kariim wax culus baa dhacay oo haddee ilaahay cindigiisa kuma weyna wax walba waa basiid bay agtiisa ka yihiin laakiin innaga waxayna arki jirin iyo abaara aynaan arag oo laga sheekayn bayna soo mareen oo geeri leh oo jiro leh oo wax walba leh faadumo cumar xuseen gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka karkaar ayaan iyana waxaanu weydiinay waxyaabihii ugu naxdinta badnaam ee ay la kulantay intii abaarta iyo biyo la-aantu ay jirtay ayna ku howlanaayeen taakulaynta dadka tabaalaysan waxaa kamid a dareenka noogu xamo badnaa wuxuu ahaa hooyooyin umuulay iyo intaas oo waxay cunaan iyo waxay cabaan toona aan haysan waa ku aragno shafaqi iyo meelaha aanu maray ama waa ku maqalnay naloo kasoo sheego layidhi halkaa dhibka noocaas ayaa ka jira marka haween hooyo umushay oo waxay wato iyo waxay cunto midna aan haysan dareenka ay ku xamo badnaa ay leedahay waad ku dareemi kadhaaba abaarta ka dhacday soomaaliya oo dhan saamaynta ugu weyna ku yeelatay haweenka iyo carruurta waxay sababtay dad badan oo xoolo dhaqata ah maanta inay ka faramarnaadaan xoolahoodii kana caybtoobaan kuwaasi oo dantu ku khasabtay magaalooyinka inay u soo cararaan meelaha qaar kaamam ayaa la dejiyey dadkaasi cayroobay meelana eheladooda magaalooyinka ayay u kala carareen cambare maxamed ismaaciil ayaa aragtay qaar ka mid a dadka magaalooyinka ku soo xarowday iyo xaaladahooda liidashaba بسم الله الرحمن الرحيم ee waxaan walaal la arkay oo indhahayga ku arkay een dad wada eber ah oo naf iyo maal midna aan haysan oo magaalada ku soo hoyday oo hooyooyin ah oo caruuro ama laba ama mid awata oo waxay ku leeyihiin xoolihii wax yar baa ka harsanaa laakiin waxaan uga soo cararnay xoolo ma rabno haddaan naftayadii iyo ilmihii la nimi magaalada dhowr qof baan arkay gabadh maanta yaab le oo gabadha iiga sheekaysay laakiin aanan arag oo iyadoo mudaxsan iyada iyo ilmuhuba yimaadeen xaafadda alaab loo dhar looga ururiyey raashin looga ururiyey wax loo qaaday oo hadda gabdhihii weli ku maqan yihiin taasaa yaab iila lahayd qof mudaxsan oo magaalo yimi oo aan naf iyo maal wuxuu sitaa jirin oo xataa dhar sidan oo maxay da dharka ay sitaan aynaan arag yacnaa xataa wax sita aynaan arag marka dhibaatadu aad bay dadka u saamaysay ilaahayna waxaan ka baryeednaa inay ka saaro waxa weeyaan dadku waa liitaa aad bay u liitaan dadku laakiin ilaah haween baa ka saaraya cid kale oo ka saari karta wax kastaad wax samayso wax kastaad wax ururiso wax kasta wixii ilaahay siiyaba qofka ku dhargaya wax gacan bani aadan ka imanaysa laakiin annagu stiil baanu ku jiraa saanu dadka abaaraha wuxuu u taakulanle ilaah baa taakula leh haddar waad ogtahay maanta waxaa baxday gudoomiyihii ururka haweenka ee gobolka iyo dhalinyaro la socota waxay qaadeen raashinkii iyo lacagtii iyo wixii dharkii iyo kabihii iyo kalluunkii iyo wax allaale wixii lagu taakulayn lahaa dadka abaaruhu ee maxay ahayd saameeyeen oo weliba loogu talagalay dadka soo guuraaga ah oo dhulka yimi oo aan ahayn dadka deegaanka ahayn baa loogu talagalay laakiin intii ka liidata haddii la arkana de waa la siinaya
waayahay weli ma maqasheen ama ma aragteen hooyooyin ama caruur u dhintay gaajada iyo haraadka abaarta ka dhalatay anigu ma arag laakiin waa maqlay waa maqlay dad baa u dhintay laakiin weli anigu ma arag walaalle horta waxa weeye abaartana waa abaar saamaysay adduunka dhan ama soomaaliya o dhan ba gaadhay marka abaartan waxa weeyaan nina uma dayan meel laakiin dadka u daran waxa weye dadka bariga xagga bariga baa aada looga qaylinaya soonaha qardho lafteeda dad badan baa gaajo iyo haraad u liita maanta biyahaa baxay saddex beedood oo baxay waxaa layidhi meel jidadka sukaysa bay ku ekaayeen waxaad dareemi kartaa marka inay qadho lafteeda ugu daran tahay oo ay saddexdaa biyooda loogu talagalay in ilaa adigu la socdo meel maxay ahayde shishe waxay ku go-aan inta jidadka sukaysa marka waxaad arki kartaa inay abaartu tahay abaar ba-aan
sida laga fahmi karo hadalkii ugu dambeeyay ee cambara deegaanada iyo dadyowgu waa ay sii kala liitaan waxaana jira meelo badan oo heerka saameyneed ee abaartu ay gaartay meeshii ugu sarraysay miyi iyo magaalooyinba hadda deegaanada puntland haddii lasoo qaxay deegaanada puntland oo dhan laguma soo qaxay waxaa lagu soo qaxay waxa weeye waa gobolka bari iyo karkaar dhaqaasaana lasoo raacay xoogaad ay roobka daayo hadeer lagu kala baxay xoogaadii roobka ahaayoo lasoo raacay oo dadka ilaahay isugu keenaya lagu kala bex sababtoo ah maalin walo toban kun oo reer labaatan kun oo reer oo meel degaaya oo aan hoy wadan oo weelay wax basaan oo daabad wadan oo weelay ceelkii maxaan ku ihan karaa haddii marka biyo jireen aan haysan marka waa laysu taagay waa la gurmaday gobolka bari khaasatan maanta iyo gurmad fiican baa ka dhacay
hadday culimo ahayd hadday haween ahayd hadday eh, lama kala harin faadumo cumar xuseen ayaa iyana sidan u aragta kala liidashada dadka iyo deegaanada meelaha ugu daran meel walba horta waa joogaan oo baahidooda haweenka iyo carruurta meel walba waa joogtaan meelaha haddeer aan joogno laamiyada oo kaleeto sidaa qarno oo kale way ku fooqsan yihiin waayo kuwa baadiguurka ka soo noqda kuwa reerkood intay ka guureen kaga wixii waa daadsan yihiin waa joogaan marka ubadka iyo haweenku magaalooyinka iyo tuulooyinka xabdhaafka ay u joogaan miyigiina waa jiraan waxayse ugu badan yihiin magaalooyinka iyo tuulooyinka miyigiina qayb baa jirta marka gobolada haddeer soomaaliya oo dhan waxaa maqanayaan puntland inayba ka joogan yihiin haweenka carruurtooda oo joogaan kuna badan yihiin oo ma aha ma waxaad leedahay kuwa deegaanada magaalooyinka iyo tuulooyinka usoo hayaamay ayaa ugu daran
kuwa ha dadkii waa looga tegay kuwana waa looga tegay oo dadkii hayeenkii markii xooli dadkii xooggan abaad haystay wiilkii haweenkii iyo carruurtii waaba laga tegay kuwo kala bixi waayo waa israacay dhibaatooyinka xanuunka badan ee ka dhashay abaarta iyo biyo la-aanta kuna habsaday dadka iyo dunyada siiba puntland waxaa labeeya liidashooyin kale oo ugu darsamay oo ah xanuuno dadka iyo dunyadaba ku dhacay caruur iyo haween badan ayaa jiifa goobaha caafimaadka waxaana haleelay shuban iyo xanuuno kale oo soo dugaashaday nafaqadarrada baahsan waayahay gaajada iyo abaarta ka dhalatay een, deegaanada een, puntland ka jirta ee dadka saameynta ay ku yeelatay een, waxaa jira dhanka kale xanuuno een, ka dilaacay abaarta ay saameyn ay ku yeelatay dadka sida gaarka ah xanuunadaasi dadka ay u taabteen waxaa kamid ah een, caruurta iyo haweenka maxaad markaa nooga sheegi kartaa xanuunadaas shubanbiyood baa jira eh, waxaa jira oo maqlaysa galdagob iyo shubanbiyood baa meelo badan ka dhacay shubanbiyood baa jira kaduudiyaa jira eh, qan iswad baa jira eh, hargab iswad qa- qandho wata baa jira balse waxaaba mashaa dhibaato ah bal kaduudiyaa magaalada warkiisa maqlaysa iyo baadiyo ka helay qof dad ka helay aan waxba haysan oo waxba qabsan karin marka caruur iyo haween bay jirradaasu heshay Eh, ragga waa heshay laakiin waxaa dhibaatadii dhacday iyo abaartii saameyn ay ku yeelatay waa caruurta iyo haweenka xoola warkoodba ma jiraano haddii xooga xoogaa lala soo qaxay xoogaa xoogaadii maldii hore waxbay heleen xoogaa naqa hadday heleen wixii caalamka ay isugu yihiin hadda cagtaa la marshay sida ay sheegtay maryan guduudo waxaa jira xanuuno baahsan oo dadka haleelay meelo badanna loo jiifo waxaana isla aragtidaasi qabta soona aragtay meelaha qaar cambare maxamed ismaaciil oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee magaalada qardho waxaan ka warhayaa walaale cudurro xitaa keeneen hadda anigu waxaan soo qaaday wiil barigaan ku xanuunsaday boqol iyo konton doolar baa gaadhigii soo qaada iga qaatay dhakhtarkaan dhignay baadhitaan baan ku samaynay waxa weeyaan wuxuu yidhi biyihii aan cabbay oo naloo naloo soo dhaamiyey baa caloosha igaga dhacay cudur bay igu noqdeen dhiig buu matagay wiilkaasu gabadh kale calooshay besbes ka tago iyadana wa- carmaan ka soo qaadnay oo iyadana gaari baa carmo dhigay dabadna gaari kaleaan u diray waxa weye labadaa qof iyo dad kale oo dhakhtarka ku jiro aan waraystay kulli waxay kuleeyihiin biyihii aanu cabnay baana cudurka ka qaadnay marka saasaan u ogahay dhakhtarka dhowr baa la keenay qaar waa ka bixeen qaarra hadeer waa ku jiraan waa booqanaa waa u tagnaa wixii taakuleyna waa geynaa marka saasaan u ognaa in cudurro badani jiraan oo ka dhashay abaarta sida guduuda iyo cambare ay xaqiijiyeen waxaa jira xanuuno xoogan oo soo ritay dad badan misna sidaasi ay tahay faadumo cumar xuseen oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka karkaar ayaa tilmaamaysa soo kabashooyin arrinkaasi la xiriira inay haatan jirto meelo badanna laga kacay xanuunadaasi awalna aysan safmar ahayn arrinkaas wallahi qandhadaas maaha hadda dhulka anigu aan tagay maalinta dhaweyto qandha qandhadaas maaha xoolaha ila cudur badnaa dadku hargab hargabkaas maaha dhib weyn ma qabin sida gobolada kale oo soomaaliya oo shubanka iyo xarunada dilaya laga sheegayo ma qabaan dhulkeena kuna abaarta ugu habsatay uma cudur badno oo deegaanada qaar waxaa laga soo sheegaya in shuban biyood uu ka dilaacay ma jiraan miya adinku ma aydan arkin maya ma arag shubanbiyoodkaas ma arkin ayaaba dadkii hore yaamihii hore waxaan maqlay dhowr qof oo cusbaa kala keenay waa aragna shubanbiyood yar ama waxyarada xanuun yar aan sheegi karin boqolkiiba hal maaba ahayn waxba wax la sheegi karma
dalkeena soomaaliya waa dal muddo rubuc qarni ah burbur ku jiray kana wiiqan dhinaca dowladnimada iyo nidaamka maamul intaba taasina waxay keentay liidasho dhaqaale faqri baahsan ammaan darro iyo aqoon la-aan arrimahaasi oo la macno ah oraahdii ahayd meesha aan ka jabay sida aan u jabay ayaa iiga daran haddaba haddii dal iyo dad sidaas ah kuna daalay dowlad la-aan haysanna daryeel dhaqaale mid ammaan iyo mid aqooneed toonna aad u noqotid madax ama mas-uul maxaa kula gudboon mase tahay in aad dhiiggooda iyo dhididkooda u aragtid dheef xalaal ah guratid dhaqaalahooda dheragtid iyaga oo gaajaysan ilowdidna maslaxadooda kuna muuqato taada oo qura waa maya sida aan filayo mana ahan waxaa laguu doortay mas-uuliyaddana lagugu dhiibay mas-uuliyaddu waa shay culus lehna xisaabtan aakhiro iyo mid adduun haddaba ha qaadin wax aadan qaban doonin hana qiyaamin dalkaaga iyo dadkaaga hana qurqurin quud aan xalaal ahayn oo noqo mid fuliya mas-uuliyadda lagu aaminay kana soo baxa ballanka alle iyo midka ummadda hortooda uu ka qaaday kana dhabeeya dhaartii iyo kitaabkii uu maray
sidaad ku fahanteen ama aad ku dhegaysateen qaybtii hore ee isla barnaamijkan waxaanu uga xaqiiqo warannay xaaladaha ka dhashay abaarta iyo biyola-aanta lehna dhimasho dhuljiifnimo gaajo arad iyo adduunyo laga cayrtoobay dadka ugu badan ee saamayntaasi ay ku dhacdayna sidaanu sheegnay waa haweenka iyo carruurta oo ah nugulka bulshada mararka masiibooyinkan oo kale ay yimaadaanna waa kuwa ugu jilicsan bulshada dhibkuna uu dhabarka ka wareemo haddaba haddii aynu dib u fiirino haweenka puntland oo qaybtood aan ka diyaarinay barnaamijkan door noocee ayay ka geysteen taakulada dadka tabaalaysan lagu gacansiinayo marka laga tago gurmadka guud ee puntland oo dhan ka socda mase sameeyeen isku tashi haween ahaaneed oo gooni ah waatan mar kale maryan guduudo hadda waxa socota waad og tahay halka lix iyo toban xaafadood baa ka jira ururada haweenka lix iyo tobanka xaafadood waa og tahay gaari baa makaroofana ku xiran yihiin waxaa shaqaynaya ururada haweenka waxaa shaqaynaya lala shaqaynayaa tiyay gubernatoriya hore oo maxaanku mudug waxaa shaqaynaya looma kala hayn marka waxa guri wax laga qaadayo aad aragta haween baa jooga haddii waxa guryaha laga qaadayaabay haweenku qayb ka yihiin oo ururada haweenku qayb ka yihiin oo hormoodig u yihiin oo hagayaan oo tusayaan oo la ururinayaan oo ku qayban yihiin
waayahay marka laga taga marka gurmadka guud ee culimada iyo ee dhanka dawladda ka socda haween ahaan iyo urur ahaan maxaad ilaa iyo hadda tallaabooyin gurmad ah oo idinka aad qaadeen
waxaanu qaadnay anagu horta abaari baan awga ku masuusayn markii hore intaa roobabku dayay waan geyna meelo badan oo kamid a soonaha karkaar bari waan geyna xoolaanu geyna wixii kabartageedaan anagu iska qaadna haweenka iyagu marka ilaa barigaa dambe ilaa ma soonahaas karkaar waa geyna xoolaanu geyna awoodda iyada wax waxbay dabooli karaan oran maayo dadka ilaah waa waxdeeqsiin karaan laakiin wixii anagu dhaanu islahayn markaa hadday lacag wiil lagu dhaabiyo tahay iyo hadday raashin tahay iyo hadday wax lawado tahay intaba waa geyn cambare maxamed ismaaciil oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee qardho ayaan iyana weydiinay doorka haweenku uu ciyaaray iyo tallaabooyinka ururadoodu ay qaadeen ilaa hadda kuna aadan taakulaynta bulshada la ildaran abaarta daba dheeraatay ha walaale waxa weeye doorka haween ahaan aanu rabno inaanu ka ciyaarin ama ka ciyaarnaba waxa weeye dadka naga liita ee naga tamarta yar ee naga hantida yar ee abaarta ku dhacday inaanu isbarbar taagno naf iyo maal waxaanu hayno ana waxba kaa garan dumar ahaanna degmada qardho waa istaageen haweenka ku nool degmada qardho laama hadday tahay mas-uuliyiin hadday tahay kulli waa isu taagnay waxaanu isu taagnay inaanu dadka iyagaa maanta la qaybsano nolosha aanu la qaybsano hadday qadaan aanu qadno ay qadaan laakiin inta gurigayga waxyaalaan dariska waxyaalo magaalada waxyaalaan inaanu gurmad samayno baanu ku talagalnay haddana samaynay samayna doona haddii ilaha idmo
marka laga tago gurmadka guud ee dalka oo dhan ka socda haween ahaan iyo urur ahaan maxaad ilaa hadda tallaabooyin guud oo aad qabateen waxa weeyaan waxa weeyaan walaale qardho anagu waa kacnay qardho ahaan baan hadda ka hadlayaa meesha aanu joogno baan ka hadlayaa waxa weeye haweenka waxaan u qabanay naf iyo maal baanu duldhignay dharkii baanu keennay waxay cuni lahaayeen baanu keennay biyihii baanu keennay lacagtii baanu keennay wax walba waanu ururinay maadaama ay dad jiricsan oo ummad soomaaliyeed oo haween iyo caruur u badan inkastoo kulli ay yihiinba ragii raggii baaba liita hadeer iyaba dhacdhacaya marka anagu waa isu taagnay waana isu taagi doonaa haddii ilaha idmo waxaanu jecel lahay walaalahayo wixii aanu qaban karo ee karaanka iyaga bani aadan waxba ma qaban karo ilaahay baa wax qaban kara wax gaadhsiin kara laakiin intii tamartaya ah inaanu isu taagno isdhinac taagno wax allaale wixii aanu markaa karaankayga noqda aan u qabano waxaad arkaysaa qarda hadda waxay ka kooban tahay sideed xaafadood iyo sagaal iyo toban laamood kulli waa isu taageen siday wax u keeni lahaayeen kii magaalada yiilay kii miyiga joogay siday wax isugu keeni lahaayeen oo dadka gurmad ugu samayn lahayn bay kulli u taagan yihiin dadka shacabka oo dhanna waa isku mid rag iyo dumar waa isku mid kulli waa la kacay dawladdu waa kacday cid walba waa kacday culimmadu waa kacday cid waliba waxay qaadatay doorkii ay lahayd meesha kaga aadanid inay dhaqaaqdo qof keliya lagu hadlayn maayo qab- qolo keliyana lagu hadlayn maayo odayaal keliya lagu hadlayn maayo culimmada lagu hadlayn maayo haweenka lagu hadlayn maayo ganacsatada lagu hadla qolo waliba dhinaceeda ayay ka oroday waxaana dameerkas keenay waxa weeye dadkaagiyo khatan oo bukaan la jiifa oo xanuun la jiifa oo qadoodin la jiifa oo maxay ahayde wax walba u baahan kama seexan kartid dameerkuna ku siin maayo inaa intaa jiisato adigu dherigto iyaguna ay gaajoodaan oo haraadaan dameerkan walaa la ku siinaynba
gobolka karkaar sidaan horey u xusnay waxa uu ka mid ahaa meelihii ugu badnaa ee gurmadka laga sameeyey waxaana sahlay dhowr arrimood waa midda koowaade waxa uu ahaa gobolkii ugu dhowaa meelihii la isugu soo xayaamay waa tan labaade saamaynta abaarta ayaa ku xoogganayd deegaano badan oo gobolkaasi ka mid ah waxaana jiray meelaha qaar roob la-aantu inay dhowr xilli roob israacday tallaabooda hadda aan qaadnay hadda safarkii ugu dambeeyay saanu qaadnay anagii qolada dhalinyaradaan ku dubaxin tahay oo ballaaraa baanu qaadnay kiina hadda weli dabayaaqadiisa dher waanu sii haystaan wixii nagu habsana hadda waxaanu gaarsiin doonaa haween iyo caruuro magaalada daafaheeda jooga
waa gartay maxaad kusoo aragteen ballaaran baanu arnay waxaanu kusoo aragnay curyaamo waxaanu kusoo aragnay kuwa tabaaleysan waxaanu kusoo aragnay kuwa indhala waxaanu kusoo aragnay dad abaar diifaysay xoolo diifaysan dad diifaysan kulli waa soo aragnay waayahay haween ahaan haddii aad isqaymaysaan ma isleedahay dadaalkii haweenka ama haween ahaan la idinka rabay maanta oo kale een, waad samayseen mise weli ma ma gaarsiisin ama- ama ma aydan gaarsiin heerkii loo la idinka rabay mise dadaal badan ayaa samayseen ka haween ahaan ka haween ahaan wallahi dadaalna waa samaynay dee wax badanna waa dhiban yahin ilaahay baa bini aadanka baahidiisa bu ilaahay qofku ilaahay baa kaafkafaya ah wax kale oo kaafi noqon karaa ma jiro marka dadaal walba aad samayso haddii abaar timaado ma muuqan kardo ilaahay baa kan raxmadiisa- laakiin maantoo kale ma- laakiin maantoo kale ururada haweenka iyo een, guddoomiyaasha haweenka iyo haween oo dhan waxaa looga baahan yahay dadaal aada u fara badan dadaalkiinaas marka qaybtii aad ku lahaydeen oo la idinkaga baahnaa maanta maxaa boos intee leeg aad ka gasheen wallahi waxaanu isleenahay boos fiican baa ka gashan waana run haweenku waxa weeye waxa keliya oo meel walba ugu wanaagsan inay galaan ama ku jeclaan fog walba hela marka waa aad baanu dadaalkeeda waxay u noqonaysaa haweenku inay si badan u ogaadaan ama uga dabqabaan haweenka iyo caruurta iyo dadka rabaarsan raggana waaba ka raxmad badan yihiin oo magaa- markay arkaan wax gaadaysan ama wax dhibaataysan waa u raxmad badan yihiin marka doorkayaga waxaan jecel lahay intii karaankayaga ilaanu ka geysan intii karaankayaga oo dabaan ilaanu ka geysan doono insha allah marka laga reebo haweenka gobolka karkaar oo aad adigu guddoomiye u tahay ma jiraan ururada kale haweenka ee gobolada kale ama wadanka oo dhan in ay dadaal noocan oo kala wadaan waa laga yaabaa inay wadaanin waayo anagoo kale weye hooyooyin weye maamooyin weye mas-uuliyiin weye waa laga yaabaa inay wadaanin haweenka oo dhan oo ay wadaanin kuwa mutatawiciina wadaanin kuwa guddoomiyaala wadaanin inay wadaan waa dhici kartaa ma dhihi karo kaliga yaa wadna inkastoo haweenka puntland ay si guud iyo si gaar ahba uga qayb qaateen gurmadka lagu caawinayo dadka abaaraysan tageenna meelaha dhibaatooyinka abaareed ay saameeyeen gargaarna ay ka qaybiyeen misna aragtiyaha qaar waxay qabaan weli heerkii loo baahnaa haween ahaan inaysan ciyaarin loona baahnaa fadhi kakicid inahan hadda la sameeyey ka guda ballaaran marka haween ahaan loo hadlo abaartu waa gaba dheeraatay annaguna waagaanu bilowna ma dhoweyn welina waa ku dhex difaayo gawaaridii baanu rarayna haddeer waa reer waxaas aad aan la qaadayo haddaad maqashay xoolaa la urushiya xoolaa la qaaday haween baa laga qaadaya haween baana bixinaya hormuud oo ah rag waa kuwa meelaha werwareegayo nin dhifo oo hadday jeebkiisa wax ka bixiyo qaaraan iyo biyo dhaaris iyo lagu qabto maaye laakiin haddaad maqasho dhar baa la geeyey oo weel baa la geeyey oo maxaan kuu sheegayey eh, waxaa la geeyey eh, maxaan kuu sheegayey waxyaaba la huwadaa la geeyey waa haween wax lagu seexdo wax la huwado hadday maraakeecan tahay hadday xasiig tahay hadday tahay eh, bac la- eh, roobka laga ga- daba- laga galo dhaxanta hadday tahay waxaas waxa laga qaadaya waa haween marka kaalintooda haweenku aad iyo aad bay uga horeeyaan in, eh, way- ragga ugaga horeeya badanaa ragga qaarkiis cambare maxamed ismaaciil ayaa iyana ka jawaabaysa doorkooda gurmad ee ay ciyaareen inuu ahaa midkii haweenka looga baahnaa maanta oo kale iyo in kale waxaan isleeyahay waa kacdeen oo waa gurmateen laakiin heerkii dadku wada dhargi lahaa oo dadku wax wada heliga lahaa ma aanu gaadhin laakiin waxaanu ku jiraa dadaal dheeraad ah baan ku jiraa wixii ilaahay naga soo qaada iyo wix muslimiinta alla ka soo qaadana waxaan rabnaa si cadaalad ah inaanu muslimka u gaadhsiino dadka iyaga u gaadhsiino waxa dhibaataysan waa dadkeenni hadda shalay waxaan halkaa ku arkay oday yidhi waxaan ahay reer waqooyi oo waxaan reer hargeysaanahay baabuur baa ka jaban laba caruur buu wataa hanti buu wataa wuxuu baabuurka waa iga jaban yahay dadkaa u gurmaday reeqadheer baa u gurmaday baabuurkii waa loo sameeyey waxaan kaloo arkay wuxuu yidhi oo kale dhar ma sidano raashinna ma sidano sidoo kale intiina waa loo daboolay wax allaale wuxuu u baahnaa waa loo daboolay laakiin waxyaalo kale oo kasii badan inuu u baahan yahay baa laga yaabaa marka ilaahay baa wax dabooli kara oo dhammaystiri kara laakiin ilaa iyo xad waxaanu isleenahay haweenka qardhood maanta way kaceen iyo rag iyo dumar iyo shacabba iyo ragba waa la kacay baan isleeyahay wax dhimani ma jiraan laakiin weli waa sii wadaynaa daadin mayno insha allah
si kastaba ha noqotee abaartu waa mid daba dheeraatay soona jiitamaysay dhowr xilli roob oo seegseeg noqday welina si xooggan ayaa abaartu ay usii jirtaa maalinba maalinta ka dambaysana xaaladda waa laga sii dayrinayaa haatan waxaa loo hogbaday xilli roobaadkii uguga meelana waa uu ka curtay dalka oo dhan sidaasi ay tahayna haddii aan deg deg loo roobsan cabsida laga qabo dadka iyo dunyada wixii ka haray waa mid xooggan
waayahay haddii aan xaalka abaareed iyo sidoo kale biila-aanta deg deg isan wax isku bedelin ilaa haatan ilaah kama dhigee walwalka iyo sidoo kale cabsida haween ahaan aada qabtaan ah sida ay wax noqon karaan maxaad nooga sheegi kartaa guddoomiso anigu qaybinaba ah laakiin waxaan aaminsannahay haddee waxa weeye dal iyo dibad haddii layswada taago daruur yar oo ilaah keenaba wax dabooli kartay waxbama lama dabooli karo ilaahay waxaan gabanoo inuu ilaka dulqaado hadday sii socoto haddee la joogsan maayahoo barnaamij shakan ah marqad marna qowdi walaalka waa soconaya joogsan maayo waayahay ugu dambeyntii marka maxaad usoo jeedin lahayd bulshada puntland oo ku aadan sidii loo xoojin lahaa gurmadka siiwa haweenka iyo doorka ay ka ciyaarayaan gurmadkooda abaareed
anigo haweenka horan oo uga sheega kuwa puntland anigu puntland waxa kuwa haweenka laakiin wada shaqayn baanu leenahay tala soo jeedin bay ahayd haddeerna waxaan leeyahay tala soo jeedintaydii ha ka harina haddii ilaahay idmo hataa maanta roob hadduu doo ilaahay keeno xoolaha kan tabcaamay iyo dada kan burburay iyo arrimaha kan si hadiibna loo soo dejiyo oo barwaaqo laysu dhex taagaa waaba dheer tahay laakiin ilaahay baan ka baryaynaa waxaan leeyahay hadaalina hawlka wadaala weli waa hodadii gurmadka biniaadanimo yaa la joojin haweenku iyagaa ugu horeeya culimadu khayr allaha siiye waa ku jiraan laakiin hadda iyagu xoolo loo dhiibo iyo khayr bay fangaraynayaan oo loo dhiibayaan laakiin haweenku waa isku tashi iyagaa jeebkooda wax ka ururinaya waxay dhibaan wixii ku hawlan bay ururina haweenka iyo dhalinyarada iyo hawshaas ha ka harinaan leeyahay hana ka daalina cambaro ayaa iyana sidan u muujinaysa walwalqabkeeda ku aadan xaalku sida uu noqon karo haddii aan deg deg loo helin raxmadda alle wallaahi horta abaarta ilaahay baa keenay waana wax aan anagu samaysanay oo maaragtay wax meel nooga yimi ilaahay uma waayin wax ilaahay u waayay ma jirto wax kasta deg deg buu usan karaa laakiin waxaa laysku eegayaa inta ladan baa lagu eegaya inta liidata marka waxaan isleeyahay haddaan ilaahay usoo farajegin oo ilaahay roob keenin oo ilaahay maaragtay unu risiqiisa isagu gaadhsiin xaaladdu waa adag tahay waxaana leeyahay dawladda maxay ahayd caalamka maxay ahayday dadka dabadaha jira ummadda dhani inay isu taagto arrintaa aragto arkaan dhibaatada dadkooda haysta arkaan biyo la-aanta biyo la-aanta waxaa kasii daran caafimaad darrada cudur baa ku wada dhacay dadkii ama xoolihii ay haysteen ha kaga dhaco wax ka yimi ama wax ilaahay u keenay ha noqoto ama kuleylka ha noqoto ama ha noqoto maxay daawo la-aan aanay daawo haysan oo meel dhakhaatiri joogto aanay joogin hadda barigaasho oo kale meel wiil shalay noo qoreeyey magacyo u noo qoreeyey shalayto oo dhowr meelood ah oo ceel la helay uu yidhi oo meelo meelo uu magac ku sheegay hadar buuggii ma haye eh waxa weeyaan meelaha aad baa halis loogu jiraa naf la sugi maayo dadka laba laba sugi maayo adduunyaha xoolihii baa halis eh, waxa halisa dadkii xoolihii waxa weeye awal la ilaah baa keenay hadarna waa la heli karaa laakiin dadkii baaba halis ku jira siday u soo noqon lahayn ummaddii ugu soo noqon lahayn dalkay ka yimaadeen ugu soo noqon lahaayeen meelihii maaragtay biyuhu ka dhowaayeen taasaaba halis kale ah wiil shalay aan wareysanaynay oo aan buugka ka qornay meelaha u daran waxa weeyaan aad iyo aad ceel la helay meel la yirahaa ku jiray meeluhu noo qoray marka meelahaasu halis bay bayin waana meelaha reer guuraagu usoo guuray waana dhulka hadda la rabo in wax la gaadhsiiyo oo dadkii maanta baxay ay u baxeen iyada iyo dhulka ka sokeeyaba hadba sida loo kala daran yahay marka ilaahay baa maaragtay een, dadka kaafiyi kara laakiin waxaa lahay ummaddu ha- dhulkay ka yimaadeen xitaa ha looga soo gurmado sababtoo ah baabuurtii waagi hore geysay haddeer dadku maba kari karaanba laakiin waxaa la rabaa inay karaan inay dib ugu noqdaan oo dadkii guraan oo bal biyaha meel le la geeyo biyaha meel le dadka marka saasaan ku talin lahaa maxaa soo jeedin lahayd bulshada puntland oo ku aadan sidii xoojin lahaa gurmadka siiba haweenka iyo doorka ciyaaridda gurmadka abaaraha haweenka markaa fariin u diriyaan wallaahi waxaan odhan lahaa horta dumarku waa qalbi jilicsan yihiin waana naxdin badan yihiin oo waa ka naxariis badan yihiin ragga ee waxaan odhan lahaa wax inooma hadhin kara ee dahabkeena aan furo waxaan odhan lahaa dhaqaalayo inan een, maxay ahayde dhiganin ummadeenna iyo dhibaata haysato oo cidlo ku babaktiyeysa ama cidlo xanuun ku hayo ama cidlo haraad ugu dhimanaysa waxaan odhan lahaa dahab iyo dhar iyo waxaynu hayno yeenan dhiganin haweenka waa ka qalbi jira mana dhigtaan laakiin waxaan odhan lahaa bal ummaddu ha soo wada jeensato oo ummaddu ha wada aragto dhibta jirta ee soomaaliya oo dhan ka jirta haddana gaar ahaan meelaha dadku isugu soo guureen oo la soo aaday oo ummadoo dhan latimo roobka yaraa ka daayay warba dhulkaa ha loo gurmado oo ha la wada arko oo dadkay ka yimaadeen xitaa dadkan ha arkeen dadkan baabuurta intii u yaan lagaga hadhin waa keena keliya bal dibna ha loo soo noqdo hala hala dadka hala taakuleeyo sidii loo celin lahaa ummadda oo guryahooda loogu celin lahaa iyo sidii wadan wadankay ka yimaadeen loogu celin lahaa rag iyo dumarba ha loo gurmado yaan la kala fadhiisan dawladda xil gaaraa ka saaran waxa weeye dawladda mas-uul iyada ah wadanka ka ah marka waxaan odhan lahaa yaan loo kala hadhin ilaa la dhammaystirayo ama ilaahay ha- midda kale ilaahay ha la baryo ilaahay waxba ma waayin ilaahay waxba uma waayin ummadda waa isku keneegaya ilaahay ha- ha la baryo ha la badiyo maxay ahday ilaah bariga ha la badiyo in maaragtay la la sameeyo in maxay ahday in la qur-aan la akhristo ummadda ilaahay inay wax wanaagsan ka baryaan iscafiyaan maxay ahda dhibaatada inugu dhex jirta iska saaro intaasaan ummadda soomaaliyeed kula talin lahaa meel kastay joogaan
ugu dambayntiina faadimo cumar xuseen guddoomiyaha ururka haweenka gobolka karkaar ayaa sidan u cabiraysa aragtideeda walwalqabitaan tilmaamaysana cabsida ay qabto haddii abaartu ay sii socoto taladeeda gurmadna raacinaysa waxaan kaaga sheegi karaa wallaahi way waxa weeyaan waa wax muuqda maha wax la saadaalinaya xaalka maanta lagu jiro haddaan ilaahay deeq mawjud maanta inoo keenin waa xaal welwel xun baa laga qabaa welwel xun oo dadka iyo dunyada dunyadana waxba waxbaba ka haramayaan dadkuna waa ku daba jira dadku wuxuu ku nolya waa dunyada dunyada markay ay dhamaato dadka waa dhamaanaya marka welwel weyn baa waxaanu ka qabnaa in ay soomaaliya noqon doonto meel macnaha aada u khatarteed u badan tahay aan waxbaba ku hari doonin dadkay dunyada israaci doonaan haddii aan ilaahay bishaas wax keenin maxaad u cuskatay taas maxaadse soo aragtay
waxaan soo arkay waayo xoolo waxaan soo arkay dhulka yaalla iyo dadkii iyo xoolihii oo kala halaabay weli ma arag xoolo cidlo looga tagayo iyo dadkii iyo xoolihii oo kala halaabay oo waa isnaceen dadkii iyo xoolihii waa isdiideen dadka waxaa iska bedeli karaa intaas waxeeshay baa waxaa lamahadadowsanayaa ama roobkii yaraa u da-ay intii yarada ku noolaatay ama agtiisaad joogtay bayna mahadowsanaysaa kulligood gabaad baa ka dhigananaa raxmad baa daaday xoogaa seeraara intaasaa waxeeshay weeye intii kale aanu anagu aragnay ama fogeyd maba soo gaari karaan mana iman karaan hadday soo kacaan ama soo aadbacaan xoolahooda soo gaari maaya haddii xataa baabuur lagu guro waa soo dhimanaya marka inay meesheeda wax ku sugaan kula dhamaadaan dadkuna mar dhow waxaan malaynayaa dadkaanu aragnay ama xoolayoga qaarkood mar dhow xeri waa ka maranayaan
waa gartay xoolaha waa dhaafaya xoolihaas maatada noqda iyo dadka maatada noqda dadkuna hadii waxba uma wataan dhaqaladii xoole unaan bay joogaan katoomo iyo bacaha jawaanada iyo waxaasay ku hoos jiraan qof baca ku hoos jira iyo dunyadiisa baca ku hoos jira marka roob yimaado taalweyn qofkan hore taalweyn maga neefta taalweyn maga waxa weeye labaduba qarqarka waxay u saaran yihiin roobku markuu yimaado in in badan ay ku tagto dad iyo dunyada bulshada puntland waxaan usoo jeedin lahaa iyo dowladda puntland iyo xukuumadeena kulliga iyo de shacab weynaha waxaan usoo jeedin lahaa iyo siiba hay-adda masiibooyinka arma waxaan usoo jeedina inay dadkeeda tabaalaysan iyo dunyada tabaalaysanba u kacdo oo shacabkuna uu kaco shac dowladdu kacdo had- hadba kacdo intaan beesha caalamka la gaarin horta bale inagu isu sii gurmado dhammaan intayna meesha joogtaa marka daga- da- da- dagaalka gaarka ah oo aynu qaadno baa kan weyn laga gaarsiin kara marka shacabka waxaan usoo jeedinaya iyo dowladda puntland ba in laysu naxariisto si ilahay inuu ku naxariisto maanta ninkii uu haystaa intuusan sii haysan doonin bayna ognahay gurigiisa loogu imaanayo abaari ka kaxaynayso qofna hadduusan qofkii kala gargaarinna dee ilaahay bayna noo naxariisanay marka inaan isu naxariisano waxaynu haysano qofkii casho haysaa maanta inuusan bari quraacda ku darsan si quraacda bixiyo haweenkii carruurta aad ayay u nugul yihiin gaar ahaan haweenka gurmad maxaad usoo jeedin lahayd inay gurmad ka geystaan haweenka gurmadkooda waxaan usoo jeedinahay in si gaara il gaara lagu eego haweenka iyo carruurta maadaama ay nugul yihiin oo xogba ayaa masiirta sabayn karo laakiin iyagu ay jilicsan yihiin in naxariis gaara loo fidiyo oo loo moodo haweenkooda urada oo la yidhahdo haweenka xaalkoodu sidee yahay iyo sidee wax loogu qaban karaa iyo nugul hadday yihiin sidee wax loo gaarsiin karaa labadaba sida hay-adda w f p oo kaleeto kaaraday bixisaa rasho bay bixisaa waxaa la rabaa inay ururada haweenka usoo marto intay meelo kala marayso oo tidhahdo haweenkiini ama muslimiinta aad ka hayrimiyo meelaha sii mara waxna gaarsiiya laakiin maaha in meelo kala dadban la maro bas waxaan jecelahay in hay-adaha deeq-bixiyayaasha iyo inta islaam oo wax bixisa ilahay baa deeq bixiye intuba inay abaaraaneen meelaha mas-uuliyadda haweenka ah oo ay dhahaan in haweenka ha loo maro halka baaqaan u dareennana waa sidaas in la gaarsiiyo haweenka wax dil lafugo waa in loo soo maraa meelo hore ku haboon oo xogta dhabtaa ka heli karta hooyooyinka wax haysto ilahay wax siiye iyo kuwa guryaha jooga oo nolol maalmeedkeeda qayb ka haysta ama nolol maalmeedka u ka miran yahay waxaan usoo jeedinayaa inay waxa nugulka ah ee hor u dhimanaya ilaahay oo jilicsan inay haweeniya carruur yihiin inay awalba naxariis beeraayeen hooyay ahaayeen miijisay ahaayeen inay usii naxariistaan ubadkooda iyo hooyooyinkooda daryeel ballaarana ay ufidiyaan hadday hoy noqo hadday dhar noqon lahayd hadday cuno noqon lahayd wax walba ay hadday gargaar noqon lahayd ilahay baa gargaar leh inay hooyooyinka isu taagaan si xilkasnimo leh oo maanta ay ku jirto dadnimo baa loo baahan yahay in loo kaco dhammaan shacabweynaha iyo haweenka iyo mas-uuliyiin iyo culimada sidaynu hadar dhammaantan iyo idaacadaha mediyu kulligood mediyu waa qayb qaaday qayb qaado weyn wey waa muhiim warka meeshu gaarsinaya marka dhammaantan inaynu iskaashano oo arrintaa abaarta waxaynu ilaahaygaybaa aynu ku baryeelnaa inuu idinka dulqaado laakiin waxaynu rabnaa inagu markaynu sunnaxno baa ilahay baa inoo naxariisanaya inaynu dhammaantan qayb weyn ka qaadano baa loo baahan yahay haweenka waxaystana waxaan leeyahay hooyooyin waa naftaada ka qabo naftaada si haleeska eegeysanadka annagaba ahaa barnaamijka ardaana toddobaadkan intaasi ayuu nooga egyahay dhegaystayaal waa inoo toddobaadka dambe iyo barnaamijkan la mida haddii eebba idmo cid uu segay barnaamijku waxay dib uga dhagaysan kartaa bogga internetka aanu ku leenahay ee radio delsher dot com tan iyo kulan dambana waa caftaar cumar geedi oo idinka tegaya nabadgelyo
kan u dhawaaqanee dhegta ugu sheegnee dhowrsanna waayo walle kuma dhaafno kan u dhawaaqanee dhegta ugu sheegnee dhowrsanna waayo walle kuma dhaafno